ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa sidaas sheegtay axmedow waxa uu maanta isbedel ku sameeyey gudaha wasiirada isagoo baarlamaanka dalkan ethoobiya u gudbiyey liiska golihiisa wasiirada cusub oo ka yar tiradii markii hore uu magacaabay markii ra-iisul wasaaraha noqday xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa labaatan xubnood waxaana ra-iisul wasaare abiy axmed uu markii ugu horeysay taariikhda ethoobiya badiyey dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalkan etoobiya isagoo tirada ka dhigay toban dumara marka toban labaatanka xubnood ee uu ra-iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay tobanna waa dumar tobanna waa rag waayahay cabdicasiis waxay noo sheegtaa marka xubnaha golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaare abiy axmed uu magacaabay kuwa ugu muhiimsan marka dhinaca dumarka la eego markii ugu horeysay taariikhda dalka etoobiya wasaaradda gaashaandhigga waxaa madax u noqonaysa wasiir looga dhigay gabadh haweeney ee kasoo jeeda qowmiyadda canfarta oo lagu magacaabo caaisha maxamed sidoo kale haweenka waxaa la siiyey wasaarad cusub oo ra-iisul wasaare abiy axmed uu kusoo kordhiyey gulihiisa wasiirada waana wasaaradda lagu magacaabo nabadda waxaana la siiyey mukhtaar riyad kamiil oo iyadu ahayd afhayeenka baarlamaanka dalkan etoobiya xubnaha kale ee wasiirada muhiimka waxaa kamid ah axmed shide oo ah ninka soomaaliga guddoomiyaha xisbiga haya talada dowladda soomaalida ee gobolka etoobiya axmed shide wuxuu hore u ahaa wasiirka xafiiska arrimaha isgaarsiinta ee dalka etoobiya laakiin ra-iisul wasaare abiy axmed waxa uu axmed shide ka dhigay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha waana wasaarad muhiima waxaana dadka qaarkood ay u arkaan in wasaaradan uu ku habboon yahay axmed shide marka la eego khibradiisa dhinaca arrimaha dhaqaalaha maadaama uu soo bartay cilmiga dhaqaalaha axmed shide markii hore dowladii ama golihii wasiirada ee xukuumadii xayla maryam buntland maaliyadda tirada dumarka ee wasiirada noqday waa mid ku cusub dalkan etoobiya waa toban xubnood marka waxaad moodaa in dadka etoobiyaanku ay u tahay weji cusub in dumarku ay awoodda dowladda xoog ku leeyihiin oo labaatanka wasiir ee uu magacaabay ra-iisul wasaare abiy axmed ay toban ku leeyihiin cabdicasiis sidee dadka ethoobiya u arkaan golaha wasiirada ra-iisul wasaare abiy axmed maanta uu ku dhawaaqay haddii si gaar aad u eegtana dadka soomaalida ethoobiya degan wasaaraddan maaliyadda ee axmed shide loo magacaabay axmed horta waxaan ku suganahay magaalada adis ababa gobolka soomaalida ee jigjiga iyo gobolada deegaanada soomaalida ma joogo welina aragtidooda maan eegin laakiin waxaan ogahay in axmed shide wasaaradan maaliyadda uu qabanay ay tahay wasaarad muhiima oo dabcan waana waxaan filaya inkastoonan hubin in uu noqonayo shaqsigii ugu horeeya soomaaliya ee wasaaraddaasi wasaaradda maaliyadda etoobiya madax u noqda haddaanan khaldanayn marka soomaalida marka la eego ahliyadda wasaaraddaasi iyo awoodday leedahay dabcan waxaan filaya inay tahay wax ay soo dhaweynayaan marka la eego magacaabista golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare abiy axmedna dalkan etoobiya runtii abiy axmed weli waxa uu ka yahay nin la jecel yahay oo aad loo hadalhayo marka isbedeladu ku tallaabsanayo ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalahaba waa kuwo ay dadku soo dhaweynayaan intaan iminka adisaba joogay intaan ka dareemay marka ma jirto diidmo qayaxan oo iminka isla markiiba soo baxday oo golahan lagu golihiisan wasiirada lagu diidan yahay oo aan ka ahayn inay dadku soo dhaweynayaan sidoo kalena weliba dumarka oo kale mar haddii la siiyey tiro intaa leego golo oo golaha wasiirada ay kamid noqonayaan runtii waxaan filayaa in ay tahay tallaabo kale oo ra-iisul wasaare abiy axmed uu ku doonayo in uu ku hanto shucuurta dumarka etoobiya oo uu tuso in ay dowladdiisa qeyb ku yihiin halbowlayaasha ugu muhiimsan wasaaradaha dowladdiisana ay xilalkaasi hayaan marka guud ahaan marka la eego tallaabadan golaha wasiirada cusub waxay u eg tahay mid uu doonayo in uu dadka tuso inuu yahay in ay ka go-an tahay isbedeladu ku dhawaaqay islamarkaana doonaya sidoo kale shucuurta kala duwan qowmiyadaha kala duwan ee dalkan etoobiya inuu qanciyo waayo golaha wasiirada oo dhan inta badan shucuubta wadankan qowmiyadaha kala duwan xilal bay ka hayaan wayna ka dhex muuqdaan wuxuuna iska ilaalinayaa in dadka qaarkood uu ka tago oo hadda intoola mucaaradnimo ku keeni karaa